boqolaal dad ah oo isugu jira soomaali muslimiin kale iyo dad aan muslimiinba ahayn ayaa shalay magaalada colombos ee gobolka ohaayo ku qabtay dibadbax ay uga soo horjeedaan dilka imaam maxamed xasan aadan islamarkaana ay ku dalbanayaan in baaris run ah lagu sameeyo kiiskiisa sheekha ayaa shalay lagu aasay magaalada colombos toddobaad kadib markii meydkiisa la helay jacfar kuukay ayaa arrimaha ka wareystay sheekh horseed cayni nuux oo ah afayeenka dalada masaajida ohaayo
maanta bulshada soomaaliyeed runtii oo ay la socdaan mujtamaca kale ee muslimiinta ah dhammaantood qowmiyad walba oo haddana ay la socdaan dadkan aan kala diimaha nahay sida dadkan yahuudda iyo dadkan kiristaanka ah ayaa waxaan isugu nimid meel ka mid ah ma aragtay xarunta xarumaha ku yaala magaaladeenna waxaanan samaynay socod annagoo saf dheer ku jirna waxaanan isugu tagnay oon hor tagnay xarunta looga arrimiyo colombos gobolka ohio meeshaas oo runtii khudbado cajiiba ay ka soo jeediyeen dad fara badan oo hogaamiyaasha diimaha kala duwanah iyagoo runtii aad uga dhiidhiya dulmiga lagula dhacay lagula kacay imaam sheekh maxamed xasan fariinteennu labay ahayd kow in dhiiggii sheekha meel la saaro oo ma aragtay miisaaniyadda loogu talagalay amniga in lagu ilaaliyo loo qoondeeyo maaragtay waayo ummaddu waxay u bixiyaan canshuurta waa in miisaaniyaddaas maaragtay amnigooda lagu sugo qodobka labaadi wuxuu ahaa dadka diimaha naga duwan leh oo dhahaya qofkan sheekha ah waxa ku dhacay annagana waa nagu dhici karaa oo annaguna waxaan garab taagannahay mujtamaca muslimiinta oo waxaan la baadigoobaynaa dhiigoodii iyo xaqoodii idaacadahoo dhan baa yimid meeshaa lagu tukaday runtii ummaddii jidka maraysa oo dhan baa hoonka baabuurta xitaa dadkii caddaanka iswada qabsaday taas oo astaan u ah taageero ay u muujinhayaan banaanbaxaas sawiradii sheekho waaweyn oo boorana kor loo qaaday meesha ma aragtay runtii laisugu soo baxay marka waayahay dabcan xalay baa la aasay shalay sheekh maxamed muddo toddobaada maalintii la helay waa maalinteedii kale intaa maxaa loo hayay jacfar si aad la socoto meeshan waddankan maraykanka ah markuu dhawaaqaagu dheeraado waxay sameeyaan dad takhasus kale u xil saaran kayskan waxaa si toos uga hadlay meeyarka reerku waxay qabsadeen atorney waxaa runtii iyaduna hadda ma aragtay garab taagan hay-adaha xuquuqda u dooda marka intaas baadhid baa socotay oo iyagaa haystay maalinkii ay soo daayeen oo meydkana loo keenay annaga waxaan wakti siinay culimmadii iyo runtii martidii iyo mas-uuliyiintii soomaaliyeed oo runtii soomaali iyo ciidan soomaali ahan bay isu imanayay yaan annaguna runtii maalin iyo maalin iyo bar wakti siinay ilaa intay ka soo gaarayen si janaazadu ay noqoto janaazo weyn marka baadhiddaa la baarayay oo iyagu wakti qaateen iyo annagoo hal maalin ugu darnay oo martidii imanaysay khaasatan culimmadii soomaaliyeed la sugaynay yaa keentay maaragtay in dib loo yaro dhigo marka baarista ma sheegeen maxaa ka soo baxay baaristoodii ma ka hadleen sababta loo dilay iyo cidda dishay ilaa iyo hadda cidda dishay iyo sababta loo dilay lama hayo laakiin waxay noo sheegeen in runtii ay xil weyn iska saari doonaan waxyaabahan ognahay dee dambibaarayaashu maaragtay sheekha baabuurkiisa meeshuu ka kaxaystay iyo ilaa meeluhu marayey kameradahaas iyo muuqaaladaas oo dhan bay dee kolley la wada bixi finger print iyo ma aragtay kolley jidhkiisa ayay ka qaadi marka waa process runtii waxaan is leeyahay wakti badan qaadan doona oo raadka dembi baarayaashu ay faraha ka soo saaraan iyo muuqaaladuna isu geygeynayaan iyo dee ciddii markaa duun ay ka soo gasho annagu ma garanayna waraysanayaan intaasay ku mashquulsan yihiin looyarkiisana waan la kulannay marka insha allah waxaan rajaynaynaa marka intaas iyo dhawaaqa iyagii maanta bundaxaraadka laisu geeyo in runtii jawaabna qancisa ay mujtamaca soomaaliyeed iyo muslimiintaba heli doonaan
dabcan haddii sheekh sidaa loo garanayo oo cid cadowa oo markaas muuqata oo uu leeyahayna aanay jirin oo la ogaa haddii sidan loo dilo tuhun iyo cid si gaara farta loogu fiiqo way iman kartaa idinku marka booliska laga soo tago ka culummo ahaan ka bulshadii soomaalida ahaan ma jirtaa wax tuhuna oo ilaa iyo hadda idin galay ama cid aad tuhumaysaan
runtii aniga kula hadlayaaba dadkii sheekh maxamed isugu dhowaayeen dadka amaba isuguba dambeeyeen intaan lawaan maalmihii ka horreeyo dee abaarihii waddanka ka dhacan u wada ma aragtay fandrays garaynayn oo dhaqaale u urinaynay ma ahayn arrinta runtii fajaca lagu keentaa waxay tahay sheekh maxamed maba ahayn qof qof looga shekeeyi karo nin mar walba qosol badan kaftan badan sheekh ah dictoor ah shaqo abuur dadka u sameeyey masaakiinta quudiya hay-ado fara badan hay-ad la yidhaha aska muslim dalladan ma aragtay ayaana mas-uuliinteeda waxaasoo dhan ku jiruu ahaa marka arrin aan uga shakisannahay iyo qof aan ku tuhmi karnaa runtii ma jiro waan yaabannahay waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid ah waa dhacdadii labaad say noo sheegeen hay-adaha muslimiinta ee qof sheekh oo imaama taariikhda ameerika muslimiinta lagu sameeyey weliba isaga waxaa u dheer in la waayey oo la kaxaysay kadibna meydkiisii la keenay taasaa keentay culummada iyo mas-uuliyiinta iyo dadkan oo dhan bayna isu soo baxeen arrin qariib oo cajiib ahayd runtii aad baad umahadsantahay
sheekh horseed cayni nuux oo u warrameeyey jacfar kuukayl halkala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o